waxaashaakayto abaar hal saac iyo labiyo toban daqiiqo waxaa ka dhacay degmada aalcado ee gobolka gedo duqeyn shacabka ekoo iska jirin oo warhaynin baa hal mar diyaarada ay ku bilaabeen duqeyn duqeynta ayadaa waxay ka dhacday magaalada daafaheeda iyo gudaheedaba weliba magaalada bankeeda bari ee xaafada muduley marka miyo duqeyntaas baa ka dhacday dhaawac diyaaradahana waxay sababeen khasaare naf iyo maalba leh guryo wax waa ku noqdeen guryo waa ku baaba-een dadna waa ku dhaawacmay oo laba qof hadda dhaawacooda uu daran yahay waxaa ku dhaawacantay saddex qof sida ani hadda lii xaqiijiyey saddexda qof mid waa cunug yar labana waa dad waaweyn marka khasaarahaasaa ka dhacay dadkana waxaa weye waxay ku aberisteen hal saac iyo bar xilligay ahayd naxdin iyo jawi colaadeed iyo argagax iyo duqeyn aada u xoog badan marka dee saasaa ka dhacday maanta aalcadda aan iska ah khasaaray geysan karaan duqeyntuna waxaa weye de hadda inta ani aan kuu sheegay waa magaalada gudaheeda ee duqeyntu daafaha magaaladana waa ku riday oo diyaaradda wax waa ku rideen marka duqeyntaas de waa fahmi karaysaa duqeyn yani iska indhala-aan khasaarey geysan karto dugaag iyo xoolo iyo geedaba waxa hadda ani aan ku waramayo guryaha ay ku dumeen dadkan ay ku dhaawacmeen waa degmada ceelcadde qeybteeda bari ee xaafada muduley marka niyow saasay wax u dhaceen mida kale markii duqeynta ay dhacday isgaarsiintii baa la jaray oo waxa weye meeshii isgaarsiintii baa ka gooday marka niyow shacabkii dhan baa argagax dadkii dadka dadkooda la xiriiri lahaa waa waayeen dadkii marka shacabka ceelcadde guda iyo dibadba waxay u ahayd saakayto maalin madow maalin argagax maalin naxdimeed maalin colaadeed noocaasay wax u dhaceen inaadeen